dembi maaha maansadu markii daacad loo tirine haddaan la isku diimayn markaan dawga jeera sheegno war bal dayaa dalkii aan lahayn waa kan dayacan soomaali galbeed waa dhul aad u ballaaran bedkiisa waxaa lagu qiyaasaa saddex boqoliyo konton kun oo kilomitir iskuweer dadka ku noolna waxay sare u dhaafayaan siddeed milyan oo qof waana gobolka keliya ee xuduudda la leh dhammaan afarta qeyb ee loo kala jaray dhulka soomaaliyeed jabuuti iyo somalilan ayaa kaga beegan waqooyiga koonfurta waxaa ka xiga n f d barina waxaa ka xiga dhulka hadda loo yaqaano koonfurta soomaaliya ee uu talyaanigu gumaysan jiray nidaamka maamul ee ka jira etoobiya ayaa sidoo kale gobolkan u tixgeliya midka ugu dhulka ballaaran guud ahaan maamul goboleedyada loo qeybiya etoobiya wuxuu ka kooban yahay kow iyo toban gobol iyo shan iyo sagaashan degmo magaala madaxda ugu weyn uguna dadka badan waa jigjiga oo ka tirsan gobolka faafan waxayna siddeetan kilomitir dhinaca bari kaga beegan tahay magaalada harar soomaali galbeed waxay ka mid ahayd goobihii ay ka talin jireen imaaradihii islaamka ee ka dhisnaa dhulka xabashida waxay mar hoos tegi jirtay mamlakadii owfaad goor dambana waxay ku biirtay imaaradii cadal oo caasimaddeedu ahayd magaalada zaylac soomaali galbeed ingiriiska ayaa qabsaday wixii ka dambeeyey shirqoolkii baarliin ee dhacay kun siddeed boqol siddeetan iyo afartii kaas oo gaalada reer yurub ay ku kala qaybsadeen afrika sannadkii kun siddeed boqol sagaashan iyo toddobadii waxaa dhacay heshiis dhex maray ingiriiska iyo boqortooyadii xabashida kaas oo ujeedkiisu ahaa in soomaali galbeed si tartiib tartiib ah muddo toban sana ah loogu gacan geliyo nasaarada xabashida dhulkii ugu horreeyey ee xabashidu qabsatay wuxuu ahaa gobolka jigjiga oo ay la wareegeen sannadku markuu ahaa kun sagaal boqol laba iyo afartankii taa oo keentay inay aasaasmaan jabhado hubaysan oo ka dhan ah boqortooyadii nasaarada balse etoobiyaanka oo xilligaasi garab ka helayay gumaystihii ingiriiska ayaa dhaqdhaqaaqyadii soomaalida la galay dagaal lagu hoobtay sannadkii xiga ee kun sagaal boqol iyo saddex iyo afartankii xabashidu waxay la wareegtay gobollada shiniile iyo diridhaba sannadkii xigay ee kun sagaal boqol iyo afar iyo afartankii wuxuu ingiriisku xabashida ku wareejiyey gobollada ku teedsan webiga shabeelle kun sagaal boqol siddeed iyo afartankii ayaa ahaa sannadkii xabashida loo gacangeliyey inta badan soomaali galbeed sannadkii kun sagaal boqol konton iyo afartii ayay xabashidu si dhammaystiran ula wareegeen dhulkaas oo ay uga harsaneed keliya gobollada dhagaxbuur qorraxe iyo doolow oo markaas ay ka baxeen ciidamadii ugu dambeeyey ee ingiriiska xilligaas ayaana lagu dhawaaqay in soomaali galbeed ay tahay gobol ka mida etoobiya taas oo ay si weyn uga caroodeen ummadda soomaaliyeed dabayaaqadii bishii februari ee sannadkii kun sagaal boqol shan iyo kontonkii ingiriiska ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay in dhulka soomaali galbeed siduu u dhan yahay uu ku wareejiyey xabashida isagoo waxa loogu yeero qaramada midoobayna ku wargeliyey in dhulkaasi loo aqoonsado qayb ka mid ah waddanka etoobiya wixii xilligaasi ka dambeeyeyna waxaa dadkii halkaasi ku noolaa u bilowday marxalad gumaysi oo hor leh oo ay kaga hareen soomaaliya inteeda kale haddaba maxay tahay sababta soomaali galbeed ingiriisku ugu wareejiyey xabashida maxayse tahay utunta ama godobta ingiriisku u hayay soomaalida arrimahaas waxaan wax ka weydiinnay al-ustaad abuu ibraahim sababuhu waa ay badan yihiin haddii aan mid iyo laba ka soo qaadanno waxaa ka mid ah in soomaalidu ay yihiin dad muslimiin ah itoobiyaankuna ay yihiin gaalo ku diina ingiriiska gaar ahaan inta xukunka haysa arrinta labaadna waxaan ku sheegi karnaa in xabashidu ay abaal ku lahaayeen ingiriiska oo ay ka saacideen dagaalkii ingiriisku kula jiray thowradii suudaan tan saddexaadna waxaan dhigi karnaa waa isballaarintii talyaanigu ay ka wadeen aagga soomaali galbeed waxaadna la socotaan in rooma ay ka mid ahayd dowladihii ku jiray safka naasiyiinta fikir ahaan iyo militari ahaan intaba kana soo horjeeday yurub iyo reer galbeedka bariga afrika marka la yidhaahdana cadaawad hoose ay ka dhexaysay ingiriiska iyo talyaaniga mar ay taariikhdu ku beegneed shan iyo labaatankii bishii agost ee sannadkii kun sagaal boqol lix iyo kontonkii xayle salaase oo ahaa boqorkii ugu dambeeyey ee xabashida oo ay gelbinayeen diyaaradaha dagaalka ingiriiska ayaa tegay magaalada qabri daharre ee xarunta gobolka qorraxey muslimiintii halkaa ku dhaqneed oo goob fagaaraha la isugu keenay ayuu u sheegay in wixii xilligaa ka dambeeya ay qayb ka yihiin shacabka etoobiya sheekh dictor ayman addawaahiri ayaa sheegay in xayle salaase uusan gumaadin keliya muslimiintii gudaha ethoobiya iyo kuwa eritariya ee uu sidoo kalena xasuuq baan ka geystay dhulka soomaali galbeed وكان هيلا سيلاسي شديد العداء للإسلام وقام بالعديد من المذابح ضد المسلمين في هرر والأوجادين والحبشة وإريتريا xiile salaase wuxuu ahaa nin cadaawad daran u haya muslimiinta wuxuuna xasuuq wadareejo kula kacay muslimiintii degganayd harar dhulka ogaadeen xabashida iyo eritreya wuxuuna cadaawaddaas si cad ugu muujisan jiray hadallada iyo khudbadaha uu jeedinayo وكان يظهر هذا العداء علنا في خطبه وبانتهاء الحرب العالمية الثانية تم تقسيم الصومال bartamihii sannadkii kun sagaal boqol iyo lixdankii gobollada waqooyi iyo koonfur ayaa xurriyad ku sheega ka qaatay ingiriiska iyo talyaaniga halka soomaali galbeed ay markaasi u bilaabatay gumaysi guracan iyo goboodfallo'an geed loogu gamban waxaana dadkaasi la isugu daray dil xabsi jirdil addoonsi ihaano argagaxgelin ciqaab wadareed kufsi iyo boob loo geysanayo hantidooda iyadoo warbaahinta caalamiga ah laga mamnuucay inay soo tabiyaan dhibaatada ay la daalaadhacayaan shacabkaasi dulman midnimadii gobollada waqooyi iyo koonfur kadib markii ay hananqaaday dowladdii soomaaliyeed waxay dalbatay madax bannaanida dhulka soomaali galbeed laakiin adis ababa ayaa si aan gabasho lahayn u sheegtay in dhulkaasi uu yahay qayb ka mid ah dalkeeda oo aysan marnaba ka tanaasulaynin halkaasna waxaa mar kale ka bilowday loolanka soomaalida iyo xabashida ee salka ku haya dhulkan sannadkii kun sagaal boqol iyo saddex iyo lixdankii waxaa la aasaasay jabhaddii xureynta soomaali galbeed sannad kadibna waxaa dhacay dagaalkii lixdan iyo afartii ee dhex maray soomaaliya iyo nidaamka xabashida kun sagaal boqol toddobaatan iyo toddobadii waxaa gudaha soomaali galbeed looga dhawaaqay jabhaddii w s l f taasoo hordhac u ahayd dagaalkii toddoba iyo toddobaatankii lagu kala gaabiyey xabashida xilligaas oo la sheegay in dowladdii siyaad barre ay gacanta ku dhigtay inta badan dhulka soomaali galbeed inkastoo markii dambe etoobiyaanku ay dib u qabsadeen dhulkan kadib markii ay garab ka heleen midowgii sufiyeedka in ka badan siddeetan sano ayay xabashidu soomaali galbeed ka geysanaysay falal ay ku gumaynayaan dadka talisyadii isaga dambeeye ee maamulka xabashida laga soo bilaabo minilig ilaa maamulka hadda jira ee abiy axmed waxay dhulkan u soo maleegeen dibindaabyo iyo shirqoollo ka dhan ah ummadda iyagoo halkaasi ka hirgeliyey saldhigyo milatari oo awood ku dhaqangelinaya damacooda rajada ugu badan ee hadda qabaan shacabka soomaali galbeed waa halganka jihaadiga ah ee uu xooggiisa ka socdo koonfurta soomaaliya xalqada tobanaad ee silsiladda guga islaamka ayuu sheekh dictor eeman addawaahiri ku sheegay waxa keliya ee lagu soo celin karo dhulka muslimiinta inuu yahay jihaadka waddada allaah wuxuuna muslimiinta bariga afrika ugu baaqay inay garab istaagaan walaalahooda mujaahidiinta taana ay tahay xalka keliya ee ummadda ku soo ceshan karto sharafteeda فيا إخواني المسلمين في شرق إفريقيا ووسطها هلم إلى عز الدنيا وفوز الآخرة هلم إلى الجهاد لتحريركم من الظلم والطغيان والقهر والفساد walaalahayga muslimiinta ee bariga iyo bartamaha afrika ku suganow u kaalaya sharafta adduunyo iyo liibaanta aakhiro u kaalaya jihaad si la idinkaga xoreeyo dulmiga xadgudubka dulinimada iyo fasaadka waxaa maanta bariga qaaraddiinna jihaadka uga taagan raayo babbanaysa iyo manaarad dheer waxaana u soo baxay mabdacad u kaalaya oo la midooba walaalihiinna mujaahidiinta ee soomaaliya garab istaaga idinkoo hal saf ah si aad uga hortagtaan cadowga noo wada midaysan u kaalaya si aan bariga afrika uga xurayno gaboodfallada saliibiyiinta una dhisno kayaan islaami ah oo wax ku xukumaya sharciga islaamka cadaaladana faafinaya shuuradana ballaarinaya una gargaaraya kuwa la dulmiyey u kaalaya si aan bariga afrika uga dhisno saldhig adag oo uu leeyahay islaamka iyo jihaadka kaas oo meel weliba ugu gargaaraya ummadda kana aargudanaya kuwa bannaystay xurumaadkeeda ee ku xadgudbay muqadasaadkeeda u kaalaya si aan walaalaheenna mujaahidiinta ula yagleelno saf jihaadi ah oo ishaysta laga soo bilaabo kashkar ilaa timbukto garosni ilaa muqdisho هلم لنؤسس في شرق إفريقيا قاعدة راسخة للإسلام والجهاد تنصر أمتها في كل مكان وتقتص ممن استباح حرماتها واعتدى على مقدساتها هلم لنؤسس مع إخواننا المجاهدين صفا جهاديا كالبنيان المرصوص من كشغر إلى تنبكتو ومن جروزني إلى مقديشيو dulliga iyo ceebtaan qabneedoodka naaga saaran kuwii diidayee dhaabuu dafiirayee jannaada doontay daarahaa firdowsaad kuwuu deeqlaa wuu yaboohay ayagoo difaac galay kuwuu diirad luuhu boobay dadkuu kalaa wanaagsanee raggay qalatay daanyeertu kolla mawd ma da'yeen haddeey nolosha
dhulka soomaali galbeed ayaa qof weliba oo soomaaliyeed uu aaminsan yahay inuu yahay dhul ku jira gacanta gumaysiga oo ay leeyihiin dadka soomaaliyeed ee muslimka ah xitaa madaxdii dawaaqiidda ahayd ee soo martay soomaaliya ayaa qirsan in dhulkaas uu yahay mid xoog lagu haysto oo ku hoos jira gumaysi marka laga reebo hoggaamiyaha hadda jooga ee kooxda riddada murtad xasan sheekh maxamuud oo ah dabadhilifkii ugu xumaa ee soo mara soomaaliya waxaa tahay madaxweynihii ugu horreeyey diyaaradinta muqdisho ka kacdana si toosa ay jigjiga uga degtay dad badan oo soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin dhulkaas inuu yahay dhul soomaaliya ka maqan sawir caynkee oo siyaasadeed bay bixin kartaa socdaalkaaga maadaama markii ugu horreysa aad ku tagtay sideedaba hal mid oo mabda ah inay caddahaan rabnaa dadka noloshooda ciddii carqaladeynaysaa cudurdaar ma laha horumarka iyo wanaagga meeshaas aan ku soo aragnay maanta cidda dhahaysa waa xoraynaynaa iyo waa waxaynaynaa ma raacsanin mana ayadsanin in la carqaladeeyo iyo in mushkilo la qabo ma qabno marka dadaa dalkaas hadda xoraynayo ra'yi annaga noo yaalla ama aan aqbalsannahay ama aan entertain garaynayna marna maaha wawixii dariiqii alliyo diinta caasiyay ee dib u soo noqdoyaan kufrigan da'walaala yeelan damiiryeesha duulyahow hurdaaw ima raadsha dabka qaata diintay nafari inaan dagallaaye la diriiraan ninkii gaaldilaa dogsay aakharaae